walaalow gobolka gedo dagaal baa ka dhacay argagixisadu ay ku qaadeen ciidamada amisom goob ay dekanaayeen oo magaalada ceelcadda ah runtii dagaalkaas markuu dhacay kadib ciidamada dowladda kenya oo isla amisom waxay usoo gurmadeen ciidamadoodii kaleeto waxaa qabsaday dagaal runtii ku dhex maray haddana argagixisadii shabaab iyo ciidamadii dowladda kenya dabcan ciidamadaas dagaal meelu ka dhaco dad shacabana ay degan yihiin khasaara ka imaanayo waxaa ka dhacay barakac iyo qax ee shacabkii soomaaliyeed oo deegaankaas deganaa dagaaladii dhacay ay la barakaceen oo ay la oomeen oo ay la dhexamoodeen oo ay duurka la galeen waa arrin aan ka xunnahay runtii laakiin waxaan hubnaa haddana in argagixisadu ay dalka soomaaliya xoog ku leedahay dadka iyo shacabka soomaaliyeedna aysan u naxaynin dagaalkaana mid uu yahay hadda weli dhiman oo aanan aan isleenahay dagaalkaas kaas ceelcaddu ku joogsan doonaa ama duqaymada duqaymo waxaa jira ciidamada kenya ay sameeyeen oo ay la bartilmaamsanayeen argagixisadii ama ciidamadii shabaab oo la diriray oo xoogaga ahaa ee shacabkayga soomaaliyeed allahu naxariisto waan ognahay laba qof oo shacabah ku dhimatay eriyada ceelcadda dagaal waliba khaasatan meel uu ka dhacay oo ciidamada kenya iyo al-shabaab dhex maray waa u tacsiyeynaynaa laakiin wax xasuuq ah oo ciidamada kenya ay u geysteen shacabkaas soomaaliyeed oo cad oo jiro oo sida idaacadaha iyo warbaahinta loogu sheegahaya aama jiraan waa tahay waxaa la leeyahay diyaaradaha kenya waxay duqeeyeen oo ay bar tilmaamasadeen goobo ay dad rayida ku sugan yihiin arrimahaasi maxaa ka jira arrintaas walaalow arrin jirta ma ahan in dad shacab ah oo rayid ah meel uu ku sugan yahay ciidamada kenya bartilmaamsadeen ma jirto laakiin waxaa jirta oo xaqiiqo ah in shabaabkii ay shacabka ku dhex siqeeyaan dhex socdaan ciidamada kenya ay kula dirirahayaan kuwayaga ay kula dirirahayaan diyaaradihii meesha ay dagaal ka dhaceen oo dabcan ciidankooda uu dagaal ku qabsaday ay caawiyeen oo ay qaraaceen cadowgii iyo ciidankoodii goobihii ay ku wada dirirhayeen wax shacab ah oo duqaymahaas wax ku yeel wax ku yeeloobay oo aanan ahayn meeshii ishor imaadka dagaal uu ka dhacay labada qof oo shacabkeedu ku dhimato aan ka hadlay aan ahayn ma garanayno mas-uuliyiinta dadka deegaanka odayaasha iyo dadka gobolka ayaa sheegaya inay jiraan duqaymo ay dad rayida ku waxyeeloobeen maxaad ku beeninaysaa arrintaas saan isleeyahay waa maqlayay warbaahinta muqdisho oo kaleeto niman xildhibaanahoo ka hadlahayo waan arkayay gobollo kaleeto oo soomaaliya ah ama degmooyin kaleeto oo gobollada soomaaliya ka mid oon geda oon jubbaland ahayn dad ka hadlahayo waa maqlayay warbaahinta runtii arrintaas qofku biniaadanka ah iyo waxa wanaagsan waxaa jira iyo xaqiiqada inuu ka hadlo runtana la aado shacabka soomaaliyeed oo reer jubbalandna mas-uuliyiin baan u nahay shacabkayga dhibaato gaartayna dabcan ma qarinayno wax shacabka si khaas ah loo duqeeyey duqayn way jirtay dhacday lagu sameeyey ciidamadii shabaab oo argagixisada ahaa lagula diriray shacabkaygu inay jug iyo qarax maqlayeen inay sheegaanna been ma ahan oo qarax iyo jug iyo xabad way maqlayeen ama diyaarad ha ridaayo ama qori dhul jooga ha laga rido oo jug inay maqlahayeen dhexda ma taalo laakiin wax shacabka soomaaliyeed oo gobolka degan loola jeeday ma jirto arrintaas idaa mana ahayn wax shacab lagula dirihaya argagixisada gobolka joogtay bay ahayd waxaa qaxay inta badan qoysaskii ku noolaa ceelcadda iyo nawaaxigeeda maxay la qaxayaan shacabku haddii aysan dhibaato ka baqayn walaalow shacabku runtii ceelcadda joogay haa way qaxeen dagaal baa qabsaday aad u kharaar oo ka dhex dhacay magaaladii shacabku way qaxayaan hadduu mar dagaal dhaco sida dhaqan ahaan dadka aan naqaan waa la qaxayaa waxay kaloo shabaabku ama argagixisadu sameeyeen ceelcaddo waxay lahayd ceel biyo oo motoor oo laga cabo inay motoorkii bankiisii hallayeenna waan ogno shacabkii ay oon la qaxeen oo duurka la galeen oo waraha la aadeen dagaalkii qabsadayna ay qaar ka qaxeen dagaalka labaad inuu meesha ka dhacana ay ka cabsi qabeen shacabku shacabku dee argaxa baa ku dhacay dagaal baa ku duldhacay waa lagula dulda waa lagu duldiriray madaafiic baa la adeegsaday meeshii qaraxayaa ka dhacay shacab markuma deganaan karin wuu qaxaya shacabku run wey wuu qaxay shacabku waa ognahay si amnigii iyo sistamkii shacabkayga ku noqon lahaa kusoo noqon lahaa shacabkaygu lagu badbaadin lahaana inaan ka shaqayno ka dowlad ahaan waan rabnaa insha allah waaya jubbaland haddaad tihiin maxaad u qabateen shacabkii ka qaxay ceelaad runtii sidaad arkaysayba degmada beled xaawo dowladda jubbaland maamulkeedii joogay iyo odayaashii iyo waxgaradkii iyo culamaa udiinkii degmada degmooyinka ugu dhow ay ka mid ahay gobolka gedo waa loo gurmaday shacabkii raashimo iyo waxaa la isku dayay in wax la gaarsiiyo laakiin caqabadda iyo dhibaatada jirta waxay tahay meesha uu dagaalka ka dhacay inta badan waa meel ka fog magaalooyinka gobolka oo ceelcadday ahayd cid kastoo isku dayda dadkaas inay caawisana waxaa laa shaki ah in cadowgii shalay shacabka qaxiyey oo dhex u taagan yahay shacabka in wax la gaarsiiyo la nooleeyo uusan rabin marka waxaad aan isleeyahay ka dawlad ahaan si toosaad meesha u tagteen oo xildhibaanna idinka tegay oo mas-uuliin dawladoo saro ama wasiira ama madaxweyneyaal aha tegay ma jirto laakiin kama warle in inaan waxu qabanno shacabkaygana diyaar baa unahay